bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal qodobadaysan ka dheega doontaan oo namaadan barnaamijka weliba iyo kumadaha madawiinaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo deeri magaalada xuduur ee xarunta gobolka bakool ujeeshay mayad al-shabaab iyo weerara ka gaadeen deegaanka goobgaduuti raabnimaadi geeka xaalka sadeewo meege kudhumati dowladda al-shabaabna meege kudhumati gaddoonka baarlamaanka soomaaliya iyo ku raaligeli shacabka soomaaliyeed xakatiikakoy shaqada kaasoyo keedan ay muddadii khilaafka iyada teeganayti wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo sheegtay in yeeda dayactirya ka sameeyi doonta qaar kumada garoommada dalka kan koray nagada doono kan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xildhibaan daa'ir aamiin jeesow iyo sheegi in lambaahanyisa hal siyaasadeed lanka hela xildhibaanada in la sii beesiyo ka seedaan deegaan doorashadiyo maxkamadda ciidamada qalabka wadatana geedka xukun iyo ka fuliidii magaalada baydhabo intaas dhegaystayaal waliba yohaayana ee barnaamijka kulanka idaacadda warsan qodobadana siinkahayna yoogii iyoni ahaanoo kaleed haddii ilaahay raalle kunagadaadni guda jaran haddii aanay korran barnaamijkaysan ka dheegi doontaan ha ka dhawaada dhegaystayaal madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garaan iyo deeray magaalada xuduur xarunta gobolka bakool meelasayto iyo ku wehelaayeen wasiiro iyona saasoo kaleed siyaasiyiin kaleed muxudiin xusni iyo warbixin arrintaasayta la hariirusanin hayo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo wafdi uu hogaaminayo waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada xudur ee xarunta gobolka bukool oo barqadii maanta ay ka soo degteen waa booqashadii ugu horeysay madaxweynaha tan iyo intii la doortay uu ku gaaro degmo ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed garoonka diyaaradaha ee magaalada xudur waxaa isugu yimid maamulka gobolka kan degmada xudur iyo dhammaan bulshada magaala madaxda gobolka bokool si ay u soo dhoweeyaan madaxweynaha iyo wafdigiisa xaalka soo dhoweyntana waxa uu ahaa sida tan madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa loo galbiyey hoy ku yaala duleedka degmada xudur halkaa oo caawa uu ku hoyan doono gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin iyo gudoomiyaha gobolka bokool maxamed cabdi tool ayaa ugu horeyn booqashada madaxweynaha iyo wafdigiisa ka hadlay geedkoy bahna deeray madaxweynihii koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan lafti gareen iyo wasiiradiis iyo magaala madaxda gobolka bokool xudur yani deeri eedana macnaha aan ka farahasanna kolley geedka farxad duingayanningatuuna haddii una kume una ku turjumaana dadweynaha reer bokool run ahaantii arrintaas iyadaan ka farahasagna waa madaxweynihii muddaad tutuma maalmood ku yar madaxweyne ayay booqashaninka kooy waa marki koowaad madaxweyne oo nooca una kulmaana alxamdulilah ilaahay mahadusku leh madaxweynaha dhawaaw
eedaan ka faraxsanna ini booqashadeen horeyti madaxweynahan intukooy gobolka bokool saas daraaddiye anoo ku turjumaaw dhammaan dadweynaha gobolka bokool waa ka dhowaayane ga'amo furan iyo qalbi wanaagsan madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxa uu ka hadlay booqashadiisii ugu horreysay ee gobolka bokool ku soo gaaray iyo weliba kulmada uu la qaadan doono bulshada iyo maamulka waxa ay ku saabsanaan doonaan eedaan ka faraxsanna inuun geedka koyno magaalada xudur ee caasimada gobolka bokool sifaylan aninka dhawaaye walanmahadnagaana shacabweynada xudur sida fayle haniindhawaayeen yaanka mahadnagaan waraysi gooniinka mahadnagaan ee maamulka gobolka bokool degmada iyo gobolkaba dhawaayookuyo hana dhawaayeen runtii booqashadii niinka horreyti oo koonfur galbeed si doorashada indhiida unakoyni ahayta gobolka bokoolaa ku bilaawni degmada xuduraa ku bilaawni walownan weelni waliwaha waljarahu dadka xudur iyo gobolka bakool degan dadowladeedu dadnabadeedu dadowladnimada ambaahangu dadowladnimada sidan ka dhaqso badan in deersiin anfadaanagu daruufo ka jara ogna si gooni gooni ah yaan la argi doono ururada bulshada la kulamaana dhallinyarada la kulamaana shacabkaa la kulamaana haweenkaa la kulamaana maamulkaa la kulamaana wala iyo qabaan ya warsadaana insha allah waana wala ku qabadi doono ururada bulshada si gooni aan argi doono tacliinta caafimaadka baro una fiiri doono ha kormeeri doonagu shacabka reer bakool khaasatan degmada cudur iyo wali fadaane wala iyo qabaan iyo wala iyo ka noolyiin iyo wala iyo duruufta iyo haysata amni iyo caafimaad iyo walbarashaba una ogaana
deegaanka goofgaduud ee buure ee gobolka baywalib ayaa ku dheeya dagaal aan dhexeeya dowladda u n ee al-shabaab guddoomiyaha deegaanka sayti xasan boolow isxaaq iyo waliba uuna ku waraysanay xaalada deegaanka
alxamdulilah suwalan waxtooy insha nimankaas kula kulungnay oo dhibaato una kula kulungnay male nimankana sifaylada la dagaalamay jabwiina dere hayse dagaal haday jartana inshaagad weerditaan isku samee alxamdulilah baataydiira xaalkan aan dhedhimi okay gorodi weerarka sanka suurta galli in deegaankiisa oo ka hareeraysantin dhowr kilomitr banaankan ku jartan in yoo kagaadan deegaanka
maydii korta isbedelo badan a jiraan inshaa lamti isbedel lankusiina galan dalka lankubiine may iskideen maduntiyo iskareyanongo dagaal ay hakagaadan oo barbushaado oo kaleba inshaa meelo dheeran oo kutabayan
okay isbedelka oo sababi mayat in deegaanka dagaala kagaadan
meel dheer oo inshagal meelunatuna nimankaasna fidhiismo oo weerar dawlada kubaalahaydona matawlini meelo dheeroo labaatan jaroodmo inshagal meelo dheerood hakubaahaya ma fidhiismo nota nimankaasna dadinyan weerar hakubaadan horta matawlini okay isbedela ka dhabaa jida in sababan hgnt iyo weerar ka qaadan isbedelka maya isbedelka sababtan nagadi isbedelka madaweyne meenagbay madaweyne usugno koy waqtadawna insha labaatan jar oo insha dhowr meelona dego doon insha allah oo ilahay lagu guuleysa oo taase qorshiinka jara haa madaxweyne keliya yeela dooradi ma ayna maamulkii meelo ku jari isbedel may ka samayna sabab markaan aysan amniga isugu wayteen
bay ku bedelo koray inshaga lankasta rabitaanka kenya iyo bulshada rabitaanka kenya kokoya bulshada hedeegna kokoya mayna kokoya dhiirigelin oo inshaga amnigan oo inshaga bulshada halna kokoya
may dhiirigelin ee bulshada maka qanacsana madaxweynaha cusub kaganacsanta may kuugaldanatahay ataba madaxweynihi inshaga boogasho kusuubihay dur inshaga meelo badan ma seedo doona kubadigan elemtaarka obrion meelo badan labaatan jar edeego oo kale meelo badan ciidamada inti la diyo qorsheysay insha allah
gorodi qorshidaas iyo o dareeran haddiiba meeloogi gacanta ka hayteenba use okooy madaxweynagii cusub etaba dagaalo laa kagaadahay meelihata gacantiisan ka hayteen markaan hatana managadaaso jigjig meetarog oo meelibadiisan ku batan in hatana meeli kale aysan qorsheeyasema gadaal handhiido meeli timbalsiin kulbasadaay may waqta daqiiga ee dagaal socday ma magaalada mahadbaha galna walka guuleysa alxamdulilah walunatano dhibaataan kula kulna male meero korno naati inshaga ciidamada magaalada noo haysa meero korno halsa gudaantiona madeerna magaalada gudana mahadbaha galna iskaalinta ay lehelana yoona alxamdulilah eeda langaji laakiin tangmandhikanaadaso in al-shabaab xitaa guulyaryadaan ete marba haddiise haldagiga xitaa iyo haysata deegaanka maseba iyo weerara kagaadi
meelo badan oo inshaga soomaaliya kumid ah masaajida iska garayahayaan isbitaalka oo kale iska garayahayaan
gudoomiye khasaaranta leeg xasan deerti iyoona khasaaranta leeg iyo deerti
horta allah rahmada laankinimada janada firdoosi ilaahay waraabi landeegaanja indamadiyo dalandalanja indamadiyo alqofana oo beeriyoodi ama qofna dhaawo okay dhinaga al-shabaabna ma ka qiyaasi kortaan yo ha oo ilaa dhaawacyo dhamashadan taasay tee dhimashada sagaal qof aan adin sheegay oo ila weeraadi meela siin rooganaysan ha dee bulshadeena ilashagaya haytahay
hata iyadaa maasan injeenayna inshaalla yo injeenayna bulshadii dawladii jeelo inshaa warbixin aan ugu baahantay derbaale inshaa baawre derbaale meelii laga diwaanan sheegay okay shacabka deegaanka shacabka koonfur galbeed inta badanba ganacsi kale deegaankaasayte mayxin lagan baaqiye ee dhinaga kiisho ee la wadaaga korta guddoomiyigeeta
maylu wadaaga korna inshaga horta dadka baniaadanka inshagada ilaahay oo caafimaadna soo nabadmasi intii inshaga nolol maalameedka siraasada bulshadana yaana waxyaalaha inshaga lankabaahinimay bowalaagi oye dareenta gomeenihii walyaro inshaa kugaa kugadid intiyan ciidamada inshaa jeysiyaasi ayaan warbid unina howlgalo oo kugaban
muwaafaq sbeshaalista hosbitaal isbitaalka gaarka ee muwafaq
mas'alo walis weydiiye koolmaraydi taariiqu maa weelo owlaadale kada daahiyey may hureen caafimaadna muwaafaq sbeshaalista hosbitalo madamadii mas'alada hodeerta shalaayo isbitaalla mahadii hoomaskantaaka hayti muwafaq isbeshaalista hosbitaal ang moogatoy malyuumaadka qofoo mar hore lakowsadeen mukudeerine amaanen muwaafaq sbeshaalista hosbitaal magaluskulubahime e muwaafaq sbeshaalista hosbitaal walqabadsiye mujtamaca isku waafaqeen muwaafaq sbeshaalista hosbitaal maykiinku dorana kun ikow keedka caafimaadka koonalanku tabaana muwaafaq isbeshaalista hosbitaal lakiinka qobadow koy arag ambo kalaamkay ku dhegansoy muwaafaq sbeshaalista hosbitaal
qaliimada guudsada qaliinka buraada qaliinka bawaasiirka ama qoormaleyda qaliinka eernada borostaatada kanjirka kaadihe biinjada ama faruunya boogta qaliime bilaanta foolaka adkaati qaliimaha badda hagaajiyowka faruunyo tariigan suubyowka ilmagaleenka hagaajiyowka iska furanka hagaajiyowka kaadheesta kabowka lafo jabi iwali la mid eh saas haato muwaafaq isbeshaalista hosbitaal walaalika daaweyomayba kumid aha daawayowka bideerta oo tanta lakiin abuuraw daawayowka fanfankaha ku baha wejiga daawayowka ambaarta daawayowka tamo
maxamed mursal sheeh abdiraxmaan guddoomiyaha golaha baarlamaanka iyo geekuusa saxaafadda marlahadalay weliba usuku ku hadalay ee xaalka khilaafeed ee dalka kudhi kaasi sheegay in cashariyo ku baradan waa ku guddoomiye hore moogasoyti usug ku hadlow soo maray xaalad adag oo loo baahnaa in loogu gudbo si deganaan ku jirto shacabka soomaaliyeed kuwa gudaha jooga iyo qorbojoogta waxay muujiyeen dareen saameyn nagu wada yeeshay oo ay ku dalbanayeen inaan lagu sii fogaan khilaafka waxaan ka qaadanaynaa isfaham waaga dhacay cashar weyn oo aan ugu nabadgeli doono khilaaf kale muddada nooga dhiman xilhaynta baarlamanka tobnaad waxyaabahaa sababay dood sharciyeed oo ay ka mid tahay qabyanimada dastuurka xeroosaadka oo dib u eegis aan lagu samayn ilaa labadi kun iyo saddexiyo tobanka heedihii garsoorka iyo fasiraadda dastuurka oo qabyo ah qaarna aysan dhisnayn go-aanada aanu qaadannay waxaa hubaalah inaysan noqon mid garab ka qoslisa marka la raadinayo xal siyaasadeed mar walba waxaa lama huraan ah in wax la isku miisaamo oo la qanciyo aragtida kala duwan culeys aada u weyn aday ahayd guddoonka iyo madaxda sare ee dalka ka soo gaartay sidii xal loogu gaari lahaa waan waan ku ammaanayaa dadaalkooda mas-uuliyadeed waxaa suurtagal ah in aragtida lagu kala duwanaado laakiin dhammaanta annada waxaan nahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka federaalka marka ay timaado arrin taabanaysa maslaxadda iyo masiirka ummadda soomaaliyeed waxaana laga filayaa oo shacabka soomaaliyeed ay naga filayaan go-aanada aan gaarayno inay noqdaan kuwa u adeegaya maslaxaddooda xildhibaanadii tanasulay xildhibaanadii tanasulka muujiyey iyo xildhibaanada iskooda isu xilqaamay ee nagu hurdada beelay waxaan leenahay dadaalkiina waan idinkaga mahad celinaynaa mas-uuliyad idin saaranay ahayd in ummadda soomaaliyeed wixii la idiin soo doortay ee qabat- qabataan ayay ka mid ahayd sidaas oo kale siyaasiyiinta iyo culamaa udiinka siyaasiyiin iyo culamaa udiin oo fara badan oo waxaa jiray xikmad iyo qaboojin naga garab joogay iyagana magaciina a- ayaan ugu mahad celinayaa kalfadhigan afraad ee golaha shacabka wuxuu ahaa mid marka la eegayo isfaham waagaana kala dhex galay la dhihi karo wuxuu hakadgeliyey habsami u socodka howlihii baarlamaanka hase yeeshee waxaa barbartaa la su-aal ah ma gudanay shaqadii nalaga naloo igmaday waxaa sharaf noo ah inaan ku bo- een, waxaa sharaf iya inaan ku boga- inaan ku bogaadino xildhibaanada sharafta leh in kalfadhigaani ahaa midka ee, ka soo wax soo saar badan marka la isu geeyo saddexdii kalfadhi ee ka horeysay kalfadhigan waxaa la ansixiyey kalfadhi saddexdii kalfadhi oo aan soo dhaafnay waxaa la ansixiyey oo keliya waa saddex sharci kalfadhigan waxaa la ansixiyey afar sharci xeer sharciyeedka dhismaha hay-ada naafada xeerka mihnadayaasha caafimaadka xeerka xuquuqda siyaasiyiinta ka midda miisaaniyadda labada kun iyo sideed iyo tobanka kalfadhigan waxaa heerar kala duwan ee akhrinta la marsiiyey sharciyadka xaqsiinta ciidamada qalabka sida xeroosaadka wax ka bedelka sharciga hantidhowrka guud hantidhowraha guud hindis sharciyeedka naqshadaynta magaalooyinka hindis sharciyeedka maamulka maaliyadda warbixinta xisaab xidhka sanadka labada kun toddobiyo tobanka miisaaniyadda labada kun iyo sagaaliyo tobanka guuldarro waxay noqon lahayd haddaan gaari lahayn kow iyo soddonka disembar labada kun sideed iyo tobanka iyadoo aan golaho iyadoo ay golo iyadoo golaha uu xiran yahay sidaasi oo kale annagoo guddiga maaliyadda miisaaniyadda khilaafkiisa aan la xallin xildhibaanada sharafta leh waxaan si xushmad iyo qadarin leh idinkaga codsanaynaa inaad ansixisaan miisaaniyadda labada kun iyo sagaal iyo tobanka inta aan la gaarin kow iyo soddonka disembar haddii kale kow iyo soddonka disembar oo maalinta berita ku beegaan waxaad dareemi kartaan waktiga uu dhammaaday waana muhiim waana muhiim in miisaaniyadda la ansixiyo baarlamaanadii annaga naga horreeyey waktigaana ma soo gaari jirin inta badan miisaaniyadoodii xilligii loogu talagalay ay ansixin jireen sidaa daraaddeed mar labaad xildhibaanada waxaan ugu mahad celinayaa dadaalkooda dheeriga ah waxaan codsanaynaa mar labaad in miisaaniyadda ee si deg dega loo ansixiyo aada iyo aada u mahadsan tihiin
city medical center
haytilikin daarna corona sana badan harunti caafimaadka dhisba sugaayi city medical center and pharmacy ee bulshada lisan diyaari sugunya warka ma insha tabaa yaqiinu city medical center and pharmacy saafa harun caafimaadu sugu noolum bogi sagiir iyo kabiir nakuwada maqsuudi city medical center sacadlan oomanaya saadirkay haniindari city medical center sax wallaahi saa-in lakasti city medical center and pharmacy sidiyaada fadaasi adeega caafimaadka i weliba si kusii casriyaysa city medical center kin diyaardi lanseedima moogado city medical center dhakhaatiir makiinka diyaar aha sakuura kin adeegayaan barashada caafimaadkana saadirkay indhiibey seed ilaf suul isalad cudurkii lasa hariirasi salsheedhiyayanoo saadirka hokiinka daramaaba daawo sugunkiin qoraayan farmashiyakiinka diyaar eh faafrikan hayna daawidii ful caafimaad buuha ah city medical center and pharmacy higa kala shaybaar isku sheegan haynee lakishal biyo udare sida analysis stool analysis h bylori vdrl barasreela toxoplasma i weliba malaarida tiifowka iyo isfiilitada shaybaaraha kiinhari mishiimadiis casri ah oo kiinka diyaar eh bitimistry cb
xildhibaan daahir aamin jesow oo sukumada ee golaha baarlamaanka dowlada federaalk ee soomaaliya iyo erey haddii xildhibaanada la siibeesiyo ka seedayaan deegaan doorashadii weliba xasilooni nagada doonta ee siyaasada dalkiyada ku jarta waa ku xildhibaanka golaha baarlamaanka ku hor hadalay miisaaniyaddu waxyaabaha ugu weyne noola igmaday ayay ka mid tahay inaan ansixinno haddii aan xeer hoosaadkii iyo dastuurkii annagaa ka saarnay haddii aanan miisaaniyadda la ansixinin waxaa ku qoreen haddii aanan miisaaniyadda la aqrin baarlamaanka waa la kala diri karaa laakiin waa ka saarnay taasaa sabab u ah inaa xoogaa dib u dhac mar walba markii noola keeno miisaaniyadda ay sabab u noqoto marka waa kala dirka waxaa ka weyn waajibaadka aan u dhaarannay ayay ka mid tahay inaan ansixinno waxaan rabaa guddiga maaliyadda iyo wasaaraddaba hal su-aal oo ay ka sami yihiin inaan weydiiyo qofka fursad u helna uu iga jawaabo baarlamaanka soomaaliyeed waajibaad ayaa saaran oo ah deegaan doorashada deegaan doorashadu waxay ka mid tahay waajibaadka aan u dhaaran xildhibaanku in xilliga fasaxa baarlamaanka markuu galo ee kalfadhiga uu xirmo uu deegaan doorashadiisa tago waxyaabo waa xeer hoosaadkan way noogu qoran tahay maaha fasax in layska aadayo xeer hoosaadka waxaa noogu qoran in deegaan doorashadiisa dib ugu noqonayo maxaa daqligan dalka loogu talagalay in xildhibaanadaas hawshooda ay u fududaato loogu qori waayo madax ka mid ah madaxyada su-aashaas waxaan rabaa guddigii baarlamaanka nagala midka ahaa ee maaliyadda aan u egmanay iyo wasaaraddaba inaan weydiiyo ay iiga jawaabaan xaqiiqatan macaawasiir dalkan wuxuu u baahan yahay degenaansho siyaasadeed daqliga iyo miisaaniyadda iyo waxoo dhan ba haddii ay keenayso xasilooni darro siyaasadeed dhibaatadeeda ay leedahay wasiir ku-xigeen xildhibaan ah ayaa toddoba kun iyo laba boqol qaatay mushaarkiisa waan ognahay toddoba kun iyo laba boqol ay qaataan waa wasiir ku-xigeen oo wasaaradeed wasiirkana waa kasii badan yahay raanka hoostia u dheer wax walbaa u dheer waa hagaage saaka halkaanaan isla soo fadhiisanay nin wasiir ku-xigeen oo toddoba kun oo doolar akoonkiisa bisha ay ugu soo dhacayso iyo xildhibaan deegaan doorashadiisa wuxuu ku tagi waayo degenaansho siyaasadeed laga helaya maxay tahay nin walba wasiir uu raadiyo ayaa baarlamaankii oo dhan aan runta ka hadalno dalka kan waxa dan u ah waa inaan ka shaqaynaa sababta lixdan iyo xoogaa ay wasiir u yihiin xildhibaano ah waxa uu ay raadinayaan waa daqli iyo iyo mushaar kororsi adeerow marka waxaa la rabaa xildhibaanada in loo fududeeyo deegaan doorashadooda inay tigi karaan xilliyada kalfadhiga afarta ee bil walba muxuu ahay kalfadhiga muxuu ahay baarlamaanka markuu xirmaayaba waa inuu haystaa akoonkiisa ugu jirtaa deegaan doorashadiisa qarasha uu ku tago haddii ayna taas imaan xasilooni siyaasadeed lama helayo macaawasiir mar walba waxaan ansixinnaa mashaariic la fulinayo xaggee laga fuliyaa masaariicdan hal marna nooma ay ma aadna sheegin ma aadna noo sheegin meel hebel ayaa ceel laga qoday meel hebel ayaa isbitaal laga furay ilaa miisaaniyadda aan soo akrinay kaligaa ma aha xataa dawladdii muxuu ahay baarlamaankii sagaalaad ma aan arag mashaariic waa ansixina laakiin meel laga laga fuliyey ma aan arag taas macnaheeda waxaa waaye meesha oo xoogaa dhaqdhaqaaqa dhuuqdhuuqa faradhuuqa laga helo waayo meelaha lagu qarsado waayo lacagta mashaariic aan fulinaynaa kadibna waxaa waaye inaanan la gelinayn mashaariicdaas waxaan rabnaa oo miisaaniyadda ku jirta inay kalliir ahaataa meesha laga fuliyay aad sheegtid miisaaniyadda miisaaniyadda kugu xigtaan dow ilaahay subxaana wa tacaala ayna gaarsiiyo waxaa kale oo xildhibaanada aan la qaybsanayaa dawladdeenna maanta waxay jeersanaysaa februaayo sideedeeda laba sano baarlamaankana waaba waa laba jersaday laba sano hal qof oo shaqaalaha lama qorin bajet looma haayo qaranka u ceeb ku yahay amniga u ceeb ku yahay waxaa la rabaa dalka kan wasiirow siiba adiga markii wasiirka noqotay daynaan la cafinayo aad nagu dhigtay dayntaan la cafinayo goortii la cafinayo oo dadka soomaaliya shaqaale ay helayiin inaad maalin oon aan miisaanad la joogin aad noo sheegtid oo sharaxaad naga siisay aadan oo jeclaan lahayd
manhaj britain and internet service mursal waxaan shidumsada bayaankan emay arjugun oo fartisan faylanta laakiin kukori meelo hadda marhel leeraha tirfori ariibay barooga maguufu hanuun wal koraa hurug meela laayka kori aniin wargad niilkal may hayin kugoro higma allaa kasiya harafna bay barade adeegnimada iyo dadaalka eeliga sal hormaray aanshina goro wal kasto yeehaad ayga horeeye enka hormarsan bulshoy horustareena manhel britain and internet service aa ogaada inshaalla kii dhow ayaw ii hadalkii aada fadaasi ujeedadiis hal marnay ada sheegaso hani aada soo wanaagtay ii haanu kufayli lakiin goraaw lankii aada hor jeegto akhriisida horleyku kugona aw bulshooy ankaseeda manhal britain and internet service hadal badan haangu buuyaa manhal britain and internet service hoolasiin gobodow way ku mid aha qoraalka warqadoo nooc kasta leh sida warqado shalgadadow ku dhulka warqado heliise iyo haanguri shal ijaarado warqado dacwooyinka maxkamadoo gorowsho iyo weliba jawaab celintiyo warqado eesiga iyo codsiga warqado tahniido iyo
maxkamadda ciidanka qalabka wadata ee dalkana weliba yadageeka xukuniya kiradaya ree ku tirsan al-shabaab haanaso iyo dilal horiyayan ku jaysadeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaye taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii lixaad laba kun toddobiyo toban abbaaro sagaalkii subaxnimo maxkamadda derajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay shabaab maxamed aadan cali boorow afariyo labaatan jir ah ina khadiijo macalin maxamed ku dhashay bakool kaasoo xafiiska xeerraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in asagoo ka tirsan kooxda al-shabaab uu si bareer ah ugu dhex dilay gudaha masjidka sheikh aadan war iisho marxuum sheikh madeer madgaab caliyow taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishii lixaad laba kun toddobiyo toban dilkaas oo ka dhacay degmadan baydhabo taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bishii lixaad laba kun toddobiyo toban waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah isla maalintii xukunka ku dhacay ayuu xukunsanuhu racfaan ka qaatay xukunka maxkamadda derajada koowaad ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd shantii bishii toddobaad laba kun toddobiyo toban maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay mar kale u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacanku dhiigle shabaab maxamed aadan cali boorow waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku caddaatay in uu si bareer ah oo ulakac ah u dilay marxuum sheikh madeer madgaab caliyow maanta oo ay taariikhdu tahay sagaaliyo labaatanka bisha labayo tobanaad laba kun siddeed iyo toban waxaa lagu fuliyey xukunsanaha xukunkii dilka ahaa wabillaahi towfiiq
horseed international hospital
kuullan huraana qoralunku mooday teg i hanraab xarun caafimaado hagaagsan lankii tobanaay hadda helana deeraa xarunta caafimaadka ee horseed international hospital howraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalo un hagagsadaana heegan dhakhaatiir howlkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka foolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay lakahabriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan maykiinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta shala eh dhakhtarka uduree guud dhakhtarka awlaada dhakhtarka hindhoo dhakhtarka uduree hanraabta iyo dhalmada i weliba dhakhtarka qaliimo guud hal in lama mee qaybo xarunta caafimaadka ee horseed international hospital qayb emergency eh midwifery qaybta dhalmada laboratory qayb shaybaare i weliba qayb farmashi eh oo lakiinka diyaari casri daawo door eh hakiindidayeen dhaqa
wasaaradda gaadiidka hirka yonay dhulka ee wasiirka kiishe wasiir cumar iyo haykowse ku hadali qorsheyo ka wadan kaasoo yeedha ka eedan xasiloonida xaalka baaburta dhulka iyoneesaasoo kale qorshe ka eedan dhisowka ridan dayactirow iyoneesaasoo kaleeta qalabaynta garoomooyinka diyaaraddegeenka ee shalga diisan ee dalka walinuuse sheegay ikan ka horreeyey garoonka shaati gaduud international airport ee magaalada baydhabo seikan dhismida laga bilaabo doona mowtiga ama kalaawataha soomaaliga lagu yidhaahdo waa sharci soo jiray hore u soo jiray waxaa dhacaya muddadii hore in gawaarida sanadkiiba ay soo raadsadaan warqad warqad caafimaad gaarigu inuu bad qabo inuu wanaagsan yahay inuu jidka mari karo isagoo oonan dhibaato dadka u keenin gawaarida iyada oo aanan la fiirinin oon la tijaabinin oo wax hataa aanan la arag ayaa waraaqahaasi la siin jiray markii hore hadda waxaan joojinay inay sidaasi dhacdo dadweynihiina inay lacag ku bixiyaan shaqadina aanan la qaban baabuur aanan la arag gaari aanan la ogeyn xitaa mararka qaarkood inuu jidka saaran yahay in kale ayaa la siin jiray marka hadda waxaan sameynay waxaa sida adduunka kale oo kale dowladda soomaaliya waxay leedahay goobo la geyn karo baabuurka goobahaasi sanad kasta waa in la geeyo gaariga lasoo tijaabiyo inuu bad qabo haddii gaarigu uu bad qabo ama uu fiyow yahay ama caafimaad qabo jidka ayaa loo fasaxayaa inuu maro waxaa la siinaya calaamad lagu dhejinaya traafikaha iyo booliiska kulli ay ogyihiin baabuurkaasi inuu u istaahilo inuu jidka maro haddii baabuurka uusan istaahilin inuu jidka maro waxaa la hakinayaa maritaankiisa jidka ilaa laga soo hagaajiyo for example gaariga gawaarida aad aragtay muraayadaha aan lahayn oo kale gawaarida aanan breyga lahayn ee maalin kasta aad arkaysa meel kasta ku gadoomaya gawaarida intaasoo naf ah ee mar kasta dilaya ee baabuurtan aanan loogu talagelin inay hataa iska dhaaf magaalo ay ay duur maraan oo aanan lagu aamini karin nafta bini aadanka iyo xoolaha intaba ayaan rabnaa in la hagaajiyo kuwooda la hagaajin karo inta aanan la hagaajin karin wadada laga saaro khasaaraha ka soo gaaro soomaalida waa khasaare aada u weyn marka hadda iyo wixii ka dambeeyo waxaa la geenayaa garaashyo maanta wixii ka dambeeyo waa la tijaabinayaa badqabkiisa marka aan ku qanacno gaarigaas inuu istaahilo inuu jidka maro markaas ayaa waxaa la siinayaa certificate waayo marka een, gaadiidkaas ee, aada hubinaysaan ee, badqabkooda ay dadka ka shaqayn lahaa hawshaan qaban lahaa wasaaradda medias Ah, marka ugu horeysa eh, wasaaraddu eh, wax kasta iyada ma qaban karto waxaa qaban kara laakiin shirkado soomaaliyeed oo ganacsi dowladdu waxay eh, dhiirigelinaysaa maalgashiga shacabka ay sameynayaan marka hadda tartan ballaaran markii la galay eh, filaya inay lix kambani usoo tartameen afar ka mid ah ayaa soo buuxisay shuruudihii looga baahnaa afartaa kambani waxaa iskale badidooda dad dibadda kaga soo shaqaynayay inay baabuurta badqabkooda ka soo shaqeeyaan iyo injineero mekaanikiin soomaali ah shaqaalo khibrad u leh tababaranna way leeyihiin muddana waan soo wadnay arrintan aan soo tijaabinayna waxa ay qaban karaan iyo khibradooda inta ay leegtahay aad baana ugu kalsoonahay maanta eh, waxaa laga yaabaa inaad aragteen videoyaal iyaga oo tijaabinaya baabuurtaasi iyaga oo qalabkii isticmaalaya loogu talagalay ee casriga ahaa isticmaalaya marka aad baan ugu kalsoonahay dadka markaa aragna khibradooda iyo trainingka ay leeyihiin inay shaqadaasi sida dibadda looga qabtoo kale ee waddan godihiisa ooga qaban karaan waayo marka gaadiidkan ee, aad hubinaysaan ma kuwa xamuulka ah hadda dhibaatada ugu weyn kuwa lagu qabo waxaa u daran kuwa dekada isticmaala ee, kuwa laga yaabin ee, garoonka diyaaradaha ama garoomada diyaaradaha waddanka saxaamaka ama dekadaha ka soo baxa ee ee soo qaadana ciishooyinka iyo wax lamidka ah marka ma kuwaas ayuu xeerkan diiradda saaraya mase waaba xeer dhan oo gaadiidka oo dhan ku ejiya xeerkana wuxuu qabanayaa wax alla wixii matoor uu saaran yahay oo dhaqaaqaya ama baabuur yar ha ahaada bajaaj ka soo bilow ilaa iyo baabuurta waaweyn ilaa iyo katrabiilada iyo cafcafyada iyo intaasoo idil ayuu marayaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo waayo marka khidmad laga qaadayo ma jirto qofka marka la hubinayo gaarigiisa badqabkiisa waxa loogu talagalay yani siduu qofkaasi ee, u- u- u- ku helaya ama ku tagaya meesha loogu talagalay Ah, eh, gaarigu markii horeba khidmadani dadka waa laga qaadi jiray keliya shaqada ayaa sidii loogu talagalay aanan loo qaban jirin oo lama tijaabin jirin gaariga garaash lama geyn jirin lama soo arki jirin khidmadii hore ee u qaban ay u bixin jireen mid la mid ah ayay dhiibayaan baabuurkiina waa lasoo tijaabinaya shaqadiina waa la qabanaya sida adduunka kale oo kale marka khidmad yar ayaa laga qaadayaa qofku ayadoo ku xiran tahay baabuurka uu wata levelkiisa ay ku xiran tahay bajaajka iyo iyo baabuurta xamuulka is- isku lacag maaha obviously marka lebelo kala duwan ayay leeyihiin saddex leveloo kala duwan ayaa loo dejiyey oo la mid ah kuwii hore u jiray oo kale way marka shirkadaani ama dadka hadda aad aa u shaqaalaysiiseen ma ma wadanka eh, muqdisho unbay ka shaqeynayaan mise wadanko idil ayaa ayaa ay tegayaan gobolada iyo xarumaha eh, xarumaha dowlad goboleedyada Yo, su-aal aad iyo aad u wanaagsan Ee, shirkadahani hadda ku guuleystay tartanka waa afar afartaasi waxay ka shaqaynayaan muqdisho gobolada oo dhan ayaa la gaarsiinayaa serviskan waxaa ka shaqayn doona shirkado kale ayaa ka shaqayn doonaan gobolada shirkaduhu ee soomaalida kuwa halkanka jooga wax u diidaya malaha inay gobol kale maamul goboleed kale ay ka tartamaan oo meel kale haddana ay ay ka furtaan wax u diidaya malaha laakiin hadda eh, maadaama uu yahay programka ugu horeeyey ee waxaan ku beesgaraynaynaa dowladda dhexe ee s- ee centraalka iyo caasimadda muqdisho ayaan ku beesgaraynaynaa kadibna waxaan u gudbinaynaa Eh, laakiin sharcigana waa sharci jiro oo qabanaya wadanka soomaaliya oo idil qabanaya waayahay wasiir in howl la bilaabo wax fudud waaye Eh, horena howlo badan oo- oo oo la bilaabaa jiray oo hawshan howlaha muhiimka ay ka mid tahay haddana hirgalka hawsha tani eh, rajo intay leeg ayaad ka qabtaan iyadoo yani waxaa kan waxaa loo baahan yahay ciidamo ilaaliya oo hubiya gawaaridii gaadiidkii waxaa loo baahan yahay inay jiraan qalab casri oo lagu ogaan karo laakiin adduunyada hadda waa waa horumartay qofka gawaaridiisa qalaba lagu ogaadaa camera waa- wax laga maamulaa waxaa jira eh, samafar weyn adduunka oo wax walba lagula socon karo inkastoo hadda ciidamadii waxay inoo jiraan haddana sidee lagu hubinayaa in xeerkani uu shaqeeyo Um, innagu waxaan leenahay ciidanka traafikada ciidanka traafikada ah ee iyadoo nala sha- la shaqeynaya wasaaradda gaadiidku iyagu ma tijaabiyaan gaadiidka iyagu waxay fiiriyaan oo keliya gaariga soo maraya ma ku dhegantah calaamaddii ii sheegaysa inuu badqabkii kusoo baasay haddii uu ku jiro lama istaajina haddii aanan ku jirin dan waa leexinaya wasaaradda ayaa loo soo diraya marka enforcementiga ama in- in la xoojiyo arrintaasi runtii eh, caqabad badan kama taagna waayahay waa mahadsantahay wasiir Een, ee, dhinaca kale markaan u u gudubno dhinaca duulimaadyada ee, dalka Een, dhowaan waxaad ee, aqoonsi siiseen shirkado ama ee, urur ka shaqeynaya ee, arrimaha duulimaadyada iyo dalxiiska ururkaasi marka ma urur ee, wasaaradda hoosta waa wasaaradda abuurtayba ma urur iskii oo oo- waa urur noocee muxuuse qabanaya Eh, ururka aan siinay waa travel agentska soomaaliya shirkadaha eh, tigidhada iibiya oo kale iyo dalxiiska Eh, sidaad la socoto eh, waxaan leenahay eh, shirkado aad iyo aad u tiro badan soomaaliyeed oo qof kasta meel uu ka furtay haddii aan lan isku keenin laisku hagaajinin oon shuruuc eh, xagta loo samayn eh, waxaa dhaxal ka baxaya danti dadweynaha Eh, tigidhku ma aha in qofku uu tigidh intuu kaa iibsada keliya aad meesha ku kala hartiin agentiga ama qofka kaa iibinaya tigidhka mas-uuliyad ayaa saaran Eh, qofka iibsanaya isaga naftiisa mas-uuliyad kale ayaa saaran eh, diyaaradda nafteeda mas-uuliyad ayaa saaran marka si eh, looga taxadaro xuquuqda uu qofka eh, muwaadinka ah ama aan muwaadinka ahayn safraya uu leeyahay ayaa waxaan sameynay eh, organisation hore u jiray oo isu soo abaabuleen ganacsato soomaaliyeed oo ka shaqaysa tigidhada iyo dalxiiska ayaa is- isu soo abaabulnay innagana shuruucdii ayaan la dhisnay waan isku toosinay iyaga ayaa iskale iyaga ayaa isku maamulaya annagana oversight ayaan leenahay waan la shaqaynaa oo keliya Waayahay.
waa ganacsato soomaaliyeed oo isu tegay sida eh, qolada la yidhaahdo a o c ga ee airline operatorska oo kale oo isu tegay ururka diyaaradaha oo kale sida ururka gaadiidka oo kale sida rugta ganacsiga oo kale sidaas oo kale eh, oo dad u habaysan oo aan rajaynayn inay wax badan kusoo kordhin doonto danta dadka safare way marka een kol horena waxaa jirtay in wasaaraddu amara ay soo saartay oo si caamana u qadanayay diyaaradaha iyo iyo iyo eh, garoomada diyaaradaha dadka ka duulaya marka eh, amradaas waxaa ka mid ahaa in dadka waqti aan looga lumin garoonka diyaaradaha in diyaaraddu aanay ku tikraf eh, shirkada diyaaradaha aanay ku takrifalin mararka qaar rakaabkooda marka amaradaasi oo oo bartamii sanadkan aad soo saarteen ama horlaantii sanadkan maxaa uga hirgelay wasaaradda gaadiidka Eh, runtii waa- waxaan sameynaa surveys waxaa noo jooga shaqaale airborne maalin kasta inoo soo sheegaya diyaaradda xilliga ay ahayd inay baxdo iyo xilliga ay baxday iyo farqiga u dhexeeya diyaaradaha loo- xilliga loogu talagalay aanan bixin ee muddo aad u dheer eh, dib u dhaco saddex saacadood wax ka badan dadka ku haya airbornka tallaabo sharci ah ayaa laga qaadaa haddaba as as we speak sharcigaas intii aan gudbinay kadib waxaa dhaca runtii eh, oona wanaagsanayd in loo sameeyo guddigan oo duulimaadka Eh, tigidhada marka lasoo iibinaya ayaa qofka waxaa loogu qorayaa wakti waktigaasi oo ahayn waktiga ay diyaaradda baxaysa waxaa laga yaabaa qofka inuu s- eh, innaga nafteena dadka rakaabka ah naftooda way soo daahan Ah, waxaa laga yaabaa marka in la siiyo wakti dheer oo waktiga diyaaradda ay baxaysa aanan haynoo wakti ka soo horreysay dadkaasi ay eh, airportka markii u yimaadaan marka intaas oo dhan ayadana shuruuco kale iyo eh, de- maxaa la yidhahdaa qabanqaabo badan ayaanka leh dadka iyadoo loo sheegayo waktigii saxda ahaa ay imaan lahaayeen marka labada dhinacba dhinaca diyaaraduhu eh, shuruucdii iyo ganaaxii iyo digneynihii intaba way socdaan dhinaca dadweynahana wacyigelin ayaan wadnaa dhinaca travel agentskana marka ay tigidka iibinayaan qofka inay ugu explain garayaan sida sharci- sharcigu ugu shaqeeyo waktiga airportka tegi lahaayeen waxaasoo dhan marka hadda waxaan aragnaa inuu gaabkaasi aad u yaraanayo laakiin weli dhibaatadu inuu way jirtaa waaya marka een, ee, garoomada diyaaradaha waddanka oo ahayd arrin muhiima oo oo yani muqdisho garoonka hadda dhisan waa garoon aad casri ah gobollada kale garoon sidaa lamid a jira oo sida garoonka ku yaalla boosaaso garoowe een, garoomada diyaaradaha dhismahooda iyo dib u dhiskooda wasaaraddu ilaa haddan haatan maxaa uga qabsama iyadoo ama dowladda goboleedyada ku caawinaysa ama hadda cida ee, cidday doonto taageero ka helaysa maxaad ka qabateen ilaa iminka garoomada diyaaradaha waddanka Eh, wax ka qabadka garoomada eh, diyaaradaha wadanka eh, garoomada wadanka waxaa inoo qorshaysnayd sideed eh, airport inaan aan- aan dib u habeyn aan ku bilowno kan baydhabo ayaa ugu horeeyo oo hadda eh, inoo maraya meel aad u wanaagsan waxaa ku xiga kuwa kale oo saddex ah inta kalena waa la dhammaystirayaa oo shaqadaasi way socotaa laakiin waad qiyaasaysaa marka airport eh, wax laga qabanayo wax sahlan maaha Eh, processkaas in lasoo dhammeeyo keliya ayadoonan shaqada bilaaban ayaa waqti eh, badan ay qaadataa Eh, aan runtii waa waxyaabaha naga daahaya ayay ka mid tahay oo de fursado aan aad u weyn aanan u helin dakhli badanna u baahan marka kambaydhaba hadda uu bilaabanaya waxaan rajaynaynaa eh, janawari gudihiis waxaa la arki doonaa shaqadii oo bilaabatay haddii ilaahay ka raali noqdo kuwa kalena waa la gaarsiinaya ilaa iyo sideed airport waaya ayaan marka waxaa kaloo tagtay dhuusamareeb iyo gobolada qaar ayaa tagtay marka ee, qiimeyn maku soo samayseen garoomadaasi kale baahiyaha waxa ay qabaan jowhar oo kale waa tagteen iyana yani qiimeyn ma jirtay intay intay u baahan yihiin in ga- garoon walba laga dhiso
Eh, waxaan tagnay dhuusamareeb eh, waxaan tagnay eh, waxaan tagnay beledweyn Eh, marka meelo kaba badanna waan tegi doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo inagoo wadano injineeradeeni airdrom engineerska eh, qiimeyna waan soo sameynay marka faceka koowaad oo sideedaasi marka marka laga baxayo eh, airboorradan yaryar waxaan usoo planka ugu jirta in iyagana la siiyo qalabkii diyaaradaha lagu hageeyey ee lookalka ahaa kadibna laga caawiyo sidii airboorka airboorradaasi loo dhisi lahaa loo dhammaystiri lahaa waxaa xusid mudan in intanoo idil ay dakhli u baahan tahay budget u baahan tahay marka budgetkiina waad iska taqaano eh, budget hadda available ah oo markiiba la gelinayo male marka waxyaabaha daahitaanka ah waxaa keenayo eh, budgetkii oo meelo laga raadinayo intii aan haysanay yaraa resourcigii yaraa oo marba in- meesha ku habboon eh, lagu bixinayo laakiin eh, dowladda marnaba kama gaabinin kamana gaabinayso in ay horumariso airboorrada waaya garoonka muqdisho oo kale markaan eegno wasiir een, garoonka waxaa waxaa hadda soo badanaya duulimaadyada ama kuwa maxalliga ha ahaadaan waddanka ee, shirkadaha waddanka laga leeyahay ama kuwa caalamiga ay doonayna waddanka eh, ka howlgalaan marka garoonka ma ku filan yahay marka aad eegto eh, duulimaadyadaas oo sii ballaaranaya qatar airways hadda imaanayso sida eh, dhowaan ra-iisul wasaaruhu sheegay ama heshiiskii ay dowladda qatar ee shirkadeeda la galay ka mid ahayd kenyan airways aa laga wada hadlayay tii eh, dowladda ethiopia waa waa imaaday diyaaradooda waa shirkadihii waa waa- waa howlgalaya halka garoonka muqdisho hadda inoo dhisan ma ku filan yahay maxaase qorsheynaysaa Eh, garoonka muqdisho hadda eh, inoo dhisan eh, wuu nagu filan yahay haddii aan samayno annaga plan wanaagsan oo ah eh, diyaaradaha xilligay soo degayaan eh, si fiican loo kala qaybiyo Eh, arrintaasi shuruuc baan ka soo saaray diyaarad kasta inay soo codsato wakti oo subaxii hore ee peak timeka oo xilliga aad uu mashquulka u yahay eh, sideedda ilaa iyo eh, duhurkii waqtigaas uu biisi yahay inta kale ayaan firaac ka badan leenahay marka diyaaradda ethiopian airlines oo kale hadda waxay timaadaa kow iyo tobanka iyo waxoogaa ayay timaadaa waqti zaxmadii weyneed ee- ee- ay dhammaatay kenya airways sidoo kale way timaadaa iyadana by the way way bilaabatay Ee, sidoo kale laakiin waxaa cad airboorkani in uusan ahaan karin airboor eh, muddo dheer sii shaqeeyo sanado badan haddii aanan hadda wax eh, aanan laga qabanin sababtoo ah traafigada wuu sii badanaya amniga wuu sii kordhaya eh, ganacsiga dadka ku dhiiran inay maalgashtaan wadanka wuu sii badanaya dadkeenii dibadda jooga dibadaha ku noolaa wadanka bay dib uu soo noqonaya traafiga wuu sii badanaya Eh, hal runway ayaan leenahay oo di- ay ka soo degaan eh, diyaaradaha inkastoo eh, ay normal tahay waddamada qaarkood eh, garoomadooda ugu waaweyn waddamo aad u horumarsan ee hal runway un leeyahay haddana waxaan u baahannahay inaan eh, isagaas iyo meelaha kale standardkii aan aan dib u soo celino marka hadda waxaa eh, qorshaha inoogu jiro qorshe keliya maaha ee shaqadiisa socotaa hadda sidii airboorkaasi loo casriyeyn lahaa oo plaankiisa mar hore aan bilownay inaad laga yaabo inaad ka aragteen tv-ga ra-iisul wasaaraha aniga aan kormeer ku soo sameynay shirkado badan aan keennay injineero badan oo kala duwan aan keennay marka wax badan baa laga qabanaya si aanan loogu baahnayn airboor cusub intii muddo
guud ahaan barnaamijkii kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal antaniinka eka
ولني قفانا إن أقرب الهوي مقوال قوالوي لبا قفصوي قبي أخوينيا ونخكا وقضينيا يبقوا يوينا Shunko galiba, in adkaysadani, laga qobsoye. وقوموا أوكا أذا أبوكا أذلك أبتيدا قبيلة أسيمي أين شيء إلهي الباب مفهوم الأخير مائدة sugooye ezankii galiina qiraaza keeshewa ilbaase ooye ezankii galiina qiraaza keeshewa ilbaase ooye amintaaso waade bismalko ajiiba aymaho fadaasob anagaa ka obsooy aaiyaymaykooyo way